asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamin faylah ka dhawaada warkii hamingnama idaacadda warsana qodobadiisan ka deegi doontaan unana siinkahayna oo ka haddii ilaahay ara welibaa ku mid aha madaxda dowladda iyo la sheegeentay oo markaasayta qorashaysadahayan muddo korarsi maxkamadda ciidamada oo xukun riddi khasaare ka dhalaya dagaal ka dhigi gobolka galgaduuda madaxweyne waara wuxuu la kulmay odayaalka dhaqanka gobolka hiiraan soomaaliya dil iyo dhaawaca dhanka jeysriga koonfur afrika weerar madaafi oo ka qaadaya saldhigga iyo ku sugan yihiin ciidamada dowladda doga muqdisho uusa guddi hansaariya furitaanka wadooyinka hiran etoobiya ayana ka dhawaaqdeentiya qobatiya xubna ku mid a daacisha akhbaaraadka binaankana weliba ku mid ah dadka dhamidan isbuurasho ka dhiga mozambico iyo weliba walkubadan bool ku mid a muwaadiniinta nigeria oo كضاهي ربشدها كتيرنا كونفور أفريقيا
wartan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud wartan media network
waayahay dhunsiyaal waa hamiignimo khamiis awal jamaaniye hgalahayta taariikhdan iyo ka edinta tumi lama bili sagaalad lama kun tumi sagaal hanas waliba ahaayana qodobadii warkanka door korooneen haddana ka dhowaada usigi oo fasana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo weliba uuse kun la qaaday safiirka jarmalka fadhi soomaaliya anet gander oo booqasho ka koy magaalada baydhabo ee caasimada kumeeldeerka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo safiirka ayaa dhanka hadali adkeenta xiriirka hajireenkan dhehaya lamada dowladood iyo sidii langwadi lahay taageerada dowladda jarmalka ee soomaaliya oo muhiimata horumarka iyo ritanqabsajada dalka safiirka jarmalka ee soomaaliya anet gander oo soo bogaaday guulo walka-oolka ee soomaaliya ka tallaabsatay iyo amaanaya dadaalada ra-iisul wasaare khayre usa ka jiray reed andhisowka iyo reed anhaliisyowka beeladigow galmudugga waana ballan qaadintii dowladda jarmalka iyo garab teeganta dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare xasan ali khayre iyo dowladda jarmalka ka mahadnagaya taageerada roogdada ee dowladda iyo dadka soomaaliyeed siyaayana reed anxananqaadka hay-adaha dowladeeda odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan iyo weliba iyo dhalimuujiyana dowladda soomaaliya bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkunin faahfaahiye qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa dhaliil u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya waxaana ay tilmaameen in dowladda aysan gobolka hiiraan wax u qaban dadka ku nool labadii sano ugu horrayday reer hiiraan waxay lahaayeen farmaajihii geeyay lahaayeen farmaajihii geeya labadii sano ugu horrayday saasay lahaayeen reer hiiraan inteeda badan halkii sano ku soo xigayna waxay lahayen godobtaad gashaxayta dowladdii maxaad godobtaan ka gasheen waxaa waaye godobtii si saxa waxa maanta u qayaxay ra-iisul wasaaraha dowladdu saddexdii sanay jirtay reer hiiraan waxaa ka soo wiilal dhadhalahay yidhaheen waa laydii tababarayaa ammaankiinayna ka shaqaynayaan wiilashii markii la tababarayna waxaa la yidhi malhidan adduunka iyo galguduuda iskale galguduuda loo qaada wix lambarkii koowaad laga soo gaaray dowladda oo wiilashii dhadhalahay la tababaraya galguduuda iskale loo qaada markii la yidhi reer hiiraan waa diideen reer hiiraan ma ogolo waa diideen ra-iisul wasaarihii dib u gaartay ra-iisul wasaarihii waxau yidhi ciidanka galguduuda la ha geeyaano hadday diidaanna lambarkaan ka qaadana reer hiiraan in badanoo ka badan waa ku faraxtay sabab saddex sanay soo jirtay reer hiiraan dowladuna sooma gaarin hal sanaa u hartay halka sanana iyadoon dowladu soo maren reer hiiraan dowladda labada kun iyo labaatanka inay dowladlaan ku gaaraan nasiibkooda raalliya ku yihiin ra-isul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa cudsiaan weliba ugu daraynaahe lambarku tira haw sheega hanaga tiro dowladnimo waxaan gaaraynaa markaan waxaan ku sugaynaa dowladda xasan sheekh inuu dowlad nooga shaqaynaan labada kun iyo labaatanka ku gaarayna dowladda ka dambaysa ra-iisul wasaarihii qaranka warkiisii waxaa naga togay ciidanka ama halkaa geeya ama kombyuutarkaan ka saaraya oo waa wada ruqsaynaya waxaan isweydiina marka baawarka ra-iisul wasaaruhu ma dhan yahay dhowr boqol oo ciidana hal saaca inuu ruqseeyo walaalayaashii la'aan asoo aan kala tasho golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo aqalka baarlamaanka dowladda ninka ra-iisul wasaaraha oo ah hadda ka hor wuxuuna yidhi hiiraan waxbana ma dhimaan waxbana ma korniyaan waa baakad waxaan go'aansanay inaan idhaahdo ciidankuba hadduu yahay waa ka saaraya warkaada saacaan ka saar haddaad doonto kuwii kasii horreeyey ka saar haddaad doonto kuwa xamar jooga ka saar haddaad doonto xildhibaanada ka saar annaga wax naga qusaya waxaasoo dhan ma jirto laga bilaabo saacaddaanne waxaanu aqoonsanahay dowladda hadda jirto dictatorship dowlad awood wax ku maquulinayso annagu waxaan rabna dowlad wadatashi ku shaqaynayso dowlad dimuqraatiyad ah dowlad shacbigeeda la tashanayso dowlad ka turjumayso rabitaanka shacbiga laakiin tani maaha mid ka turjumayso waa mid u adeegayso danaha dictatorshipka sidoo kale waxa ay sheegeen in xaaladaha amni xumo ee ka jira deegaanada gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ay ka gaabisay in ay wax ka qabato ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gobol soomaaliyeed oo aan shan iyo toban mashaariic laga samayn ma jiraan annagu mararka qaar waxaan isweydiinnaa war miyaydaan soomaali ka mid ahayn ma gelinka shanaadaad tihiin tuulo tuulo u gudbi karta ma laha qabiilooyinkii oo dhan dhibaa dhex yaal waxaan rabnaa inta lagu xeeran oo gobola iyo maca annaga dhexdeenna hadday dowladdu dowlad soomaaliyeed tahay inay dibuheshiin dib u heshiisiin noo samayso markii la heshiiyo ayaa wax laysku darsa karaa la- wax la wadaagi karaa waxay ummaddu u baahantaho ummadda loo qabanaanay tuulooyinuu ra-iisul wasaaruhu wuxuu joogay laba bilood ou ku hooyanaya tuulo konton guri aysan lahayn annagana weligii nooma imaan taa beddelkeeda wuxuu ka dhigay inuu yidhaah reer hiiraan hadday diidaan warkayga ayaga dhanba waa ka rabsaynaya mataqaanaa inta yaroo hadda la qoro calalada wad waxaan hadalkaygii ku soo koobaya dowladda soomaaliya annagu maxaafadaan ku ahayn laakiin saacaddan laga bilaabo go'aankan ka qaadanayno waa inaannu bannaankaas ay naga marto haddii kale ummad soomaaliyeedaan nahay gobollada soomaaliyaan la mid nahay xaquuqdaan ku leennahay hana laga siiyo oo hana siiso oo sidaan u tixgelayna hanoo tixgeliso ciidan mahadsanyaa weliyaagana bashiir cabdulaahi cusmaan xildhibaan maxamed xasan idriis oo ku mid ah xildhibaanada golo shacabka ee baarlamaanka ee sheegay intii jirta oo hoose oo is sheegaya intii golo shacabka iyo qorshay isla hayaan muddo kororsi la-eg ee la masini laayo saddex sana meelo madaxweynaha usana wakhta lan kordhiyay iyadana lenshaa-ina arrintaasi ilaayo hadda waraysiisa sii warbaahinta madabanaan ee xamara iyo sheegay intii guddiga kumeeldeerka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka iyo diyaariyahayaan dhowr ajantaasiyo onkadoodan islamarkaasna iyo kumid ata wakti kororsi lamasana ilaayo sadesana ee habahaato iyo insheegna intii taasay aan ogolayna xildhibaankii sheegay intii sababta loon cuskada doona muddo kordhinta iyo ata intii daruufo amni jirta taasuna suuragal ka dhaga korta doorashadii la filahaya intiiyo dalka kadhida taasaynaya nagata meel ka dhaca oo linjaysadii shacabka soomaaliyeed islamarkaasna iyo anfulina sababogiilan dooradii madaxda inka sarsareita dowladda federaalk soomaaliya ayay sheegan intiiyo widana qorashadaas muddo kororsiga welibaana kadigaya intii dalka soomaaliya use xilligan kadhi dagaalo sokeeye maxkamadda ciidamada iyo xukun riddii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wada ee soomaaliya ayaa jeega oo khamiisa weliba iyo xukun shala duban karidaya reglanhaysada reglanhaysada qarax dadbadan iyo kadhamadeena dhabyaaqadii sanadkii lamada ku iyo tuisiyeedkii kadhiya suuqa suuqa kaawagoday reglanhaysada qaraxdaas iyo weliba iyo lakashal magacaabe xasan cali bare sayid cali aadan nuur welibana heer ilaalinta maxkamadda ciidamada iyo sheegdaya intii ka dambeeyana qaraxii kadhiya labaatii litii bili nofembar ee sanadkii lamada ku iyo tunisiyeedkii isgoyska kaabugoday ee magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada ayaa xukun dil ah weliba iyo kiriday xasan cali bare dhinigaas oo sayid cali aadan nuur lagu xukumiyay xabsi daa'ina welibana maxkamadda iyo sii dayta iyo muxudiin maxamed axmed oo lakuwaaye dembigaasay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wada gaashaanle sare xasan cali nuur shuute iyo warbaahintan akhri xukunka maxkamadda khasaare ka dhaladii dagaal ka dhigi gobolka galgaduud warar kale ka helahaya degmada balambaale ee gobolka galgaduud iyo weliba iyo sheegaan intii hiraabtan duleedka degmadaasi uusa ka dhigaya dagaal sababay khasaare niska jiranga dhimashiyo dhaawaca dagaalku uusan dhehaya lamada maleeshiya beeleed iyo weliba uusa ka dhigaya deegaanka ribaadle ee hoosteeda uu degmada balambaale ee gobolkaasi jiraan welibana inta la xaqiijiyay dagaalkaasi iyo ka dhamadana hal qof oo maleeshiyaadka dagaalmaaya ee meele lama kalana iyo ka dhaawacmeen dad ka sugan degmada balambaala iyo weliba iyo warbaahinta inshaana intii dalbkaasay intii dagaalkaasay uu saameyn ku weelidii degmada islamarkaasna dadka obsugoban intii uu saamay dadka walaalo ee kunool deegaana badan oo ka tirsana gobolka galgaduuda dagaalkii deegaanka duleedka ka ee degmada balambaale ee gobolka galgaduud iyo weliba uusa daba socdee dilal maalmoogii lahdhaafiya kadhihi deegaano hooseedayaan degmooyinka balambaale iyo guriceel ee gobolkaasay galgaduuda madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo magaalada beledweyne kulanka la qaaday odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada qarabkuwada kulankii weliba antisa badan runku hadalaayaya sidii landeji lahay xiisada ka dhaladiya odayaalka gobolka hiiraan ee diiday ciidamada dowladda amari ciidamada dowladda amarti intee la ka qaada beledweyne waana dhijeeye magaalada dhusmareba odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ee ah madaxweyne ware iyo saraakiisha ciidamada iyo insheegana intii raadhanka hayna intii ciidamada ka sugna beledweyne lanqaada dhusmareeb islamarkaasna gobolka hiiraan uusa baahanyay ciidamadaas ciidamada nafadahay intii lanqaada beledweyne yaa ee saddex boqol oo ku mida ciidamada booliiska hirshabeelle hanason iyo tababara ka qaadeen beledweynaha bahaato dowladda soomaaliya iyo dalbati intii laku xoojiyay ciidamada dowladda ee ku sugna dhusmareeba kulanka waliba goobjoogkahay ugaas xasan ugaas khaliif oo ku mid ah duubabka dhaqanka gobolka hiiraan iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamuud caraale dad soomaaliya iyo diliyo dhaawaca linkijaysidii koonfur afrika kooha burcad ee koonfur afrikiyaan iyo weliba xalay gudo dalkaasaya iyo dil iyo dhaawaca inkijaysideen lama dhallinyaro oo eh dhallinyarada ku mid a soomaalida waana ka ganaca sidaas dalkaasay koonfur afrika kooxda buradka ayaa goobta ganacsi inkaseedan muwaadin soomaaliyeed oo ka magacaabo jiriya daahir ciise cabdinuura welibaana la sheegay intii uusa ka dhammadaya dhaawaca kudeeriya rasaasiyo ku dhoween raggii buradkaha ee falkaasay ka dambeeya goobta ka baxsadii habahaato majiran walhante oo iyo qaadeen sida dhii jirtay markii burcad iyo dilalka jiisdan sidiioo sheegan weriyaal ka sugan dalkaasi koonfur afrika dhiliga kale burcad hubaysan iyo xaafadda mayfaar ee dalkaasi koonfur afrika waliba iyo dhaawacanka jiisdena ganacsada soomaaliyeed hiluusa ku sugan ay goobtis ganacsi kaasoonuusa magaasha lahkugaabiya jeego welibaana dhaawaca shay lijeeyay koo ku mid ah isbitaalada kayaala dalkaasi todobaadyadii lahdhaafiya iyo weliba dalka koonfur afrika ku socdaiyo dilal iyo boob hantiyeed oo linjaystowa dadka ajaanibta ah oo markaasaytii soomaalidana ka jiraan welibana jiray dagaala dhex maray ciidamada booliska koonfur afrika iyo kooxaha buraadka weerara madaafi oo la qaadaya saldhig iyo ku suganyiina ciidamada dowladda al-shabaab iyo xalay weliba iyo weerara madaafi ee qaadana saldhigi wiina ciidamada dowladda soomaaliya kilayana xirada lamagalaaya xaafada holwadaaga magaalada beledweyne gobolka hiiraan weerar kousa dhiya xalay maqrabki iyo la sheegay intii uusa ka dambeeya kadib markii hubna ka tirsan al-shabaab iyo madaafiya dhoore xirada ha kurtuureen jinka webiga dhaniga galbeedka ee magaalada beledweyne sidiion sheegan warbaahinta waxaana ku mid ah saraakiil ciidamada dowladda ee ka sugan beledweyne wararkii weliba yuntaasayta ka darahayana hantii ciidamada dowladdii oo ka suganyiin xirada lamagalaay ee ridan rasaasa fara badan welibana weerarkaasay xalay ka dhaawacmay lama qof oo shacab ah anason iyo deganyiin xaafadaha ku dhowa xirada ciidamada dowladda ee lamagalaay sikasta xaalada magaalada beledweyniya geed taato degan iyadana hadda wararka la helahaya sheegahayaan intay xaafadoodasa qaar ee magaalada beledweyne iyo ciidamada dowladda iyo haan hirshabeelle kuwadan howlgala shal duban hanason iyo weliya lanshaayna walyaabo dhaqqoobdi dog beledka muqdisho ayaa weliba usana markaasaytii guddi magacaawaya furitaanka jidadka hiran gadoomiyaha cusub ee gobolka banaadir waana ee dog beledka muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo magacaawi guddigii reedanfarowka jidadka hiran ee magaalada xamar taasoo iyo baaha weyn qoban shacabka caasimada guddigan la magacaabiyo waliba use gadoomiyan ee gadoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mahamuud jula iyo waliba use koobanya todoba xubnood oo iyo saraakiil ciidana ka jiraan dog magaalada muqdisho umar finish iyo labaatan sagaalkii bilan agost ee sanadkan labada kun iyo toban sagaalka ballan qaaday intii uu sirreedan furo doona wadooyinka xamar qaarsho iyo hirinyin dowladda etoobiya ayaa weliba ayaa sheegday intii gacanta ka dhigan xubna lankashakiisnya intii iyo ka tirsanyin ururka iska magacaawiya dowladda islaamka xilli ciidamada dalkaasi iyo howlgala kusuubiyana magaalooyin dheer oo kiyaalan xadka dalkaasi oo la wadaago soomaaliya dagaalyahana tabacsan ururka is oo ka dagaalamaayaan dalka soomaaliya balse weliba markiin ku horeytiyo etoobiya qobadana xubno ka tirsan ururkaasi sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada etoobiya colonel taysfeya eyelow iyo sheegay inti iyo tiro ku mid ah ragilo qobadiyo ku shal jeedan dalalka suuriya iyo yemen meelasay oo qaar ku midan iyo eyin etoobiyana sarkaalka ma sheegna tirada shakhsiyaadka iyo qobadana oo ka tirsan ururka is tasfaya ayeelow weliba uu sidoo kale sheegay intii etoobiya iyo leta siradon hoog leh islamarkaasna iyo xiriir faydan lilayina dalka triska ee soomaaliya taasoona uusa horseeday intiiyo ku guulaysadeen xirada maleeshiyaadka walkubadana boqol kumid ee muwaadiniinta nigeria oo qeexeen rabjada kateegan koonfur afrika kooxdiin ku horeytay ee reer nigeria oo kooxa oo haquuqaxeen rabshada lakabeegsadiya ee dadka ajaanibta ah koonfur afrika oo diran magaalada caasimadan ee Lagos kan oo diirayan boqol siyeeti siyad qof iyo waliba iyo kumid ayina lix boqol oo qof oo muwaadiniinta Nigeria ah oo dibalan kanagi dalsho kadib markii oo rabshada ka dhiyana magaalooyinka Pretoria iyo Johannesburg Abika Diberi Erewa oo ah gudoomiyaha ururka Benangrogda Nigeria waliba uu sheegay intii diyaarada labaad ee magaalada Johannesburg ku daad guray doonta dadka shal ee dadka kale oo kiirin meelasay rabshadaha oo kodhonka ee dadka ajaaniibta oo kusugna koonfur afrika iyo weliba ka dhalatay obsawin iyo khilaafa iyo khilaaf diblomaasiyadeed oo dhexeeya lamada dal ee ka dhaqaala hoogan qaaradda rabshadahan oo kudhiyan koonfur afrika weliba ka dhamadan tumi ilaa qof welibana la boobaya dukaamo dhoore meelo dab lagobadsiye dhismooyin kala fara badana dhugunsriyaal warkii hamiinama idaacadda warsanka dhasoo teen yantaninka eeg warka intii hawada ka jiri weliba hasaare wana siin dareersiyaayay ana oo e maxamed nuur maxamed cabdulaahi war kan haataw intun reed hawada ku kulamaana weliba siinka tabaane sidaasi oo ammaanala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu